بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ma mahadsantahay baada saxaafadu waa ku mahadsan tihiin soo ajiibadiina waxaa maanta isugu yeeray inaan ka hadlo shalayto dikreetooyin ka soo baxay xafiidka madaxweynaha madaxweynaha oo gaalka ay ku sugnaa sidaan la wada soconay mudugna u baahnay madaxweynuhu safarkiisii waxa uu la kulmay bulshada wuxuu arkay oo dhageystay xaqiiqdii ka jirtay gaalkacyo iyo gobolka mudug waa loo baahnaa in gobolka mudug dhammaantii lagu sameeyo isbedel si shaqada gobolka mudug looga baahanya in laqabto laga qabto oo ammaanka ugu horeysa looga qabto taa waxay ahayd tallaabo fiican laakiin madaxweynuhu waxaad moodaa shalayta sida wax u dhisay amaba wax u taagay amaba wax maamulka u qeybiyey inay ahayd si aan loo fiirinin aayaha gobolka iyo gobolkaasi uu noqday bulshadiisu bulsho walaala ah oo isku mid ah oo lahaanshaha gobolka u siman taa waxay shalay horseeday madaxweynuhu inuu qeybtii kala duldhacay kafadaha middood wuxuu madaxweynuhu shalayta tusay dadka ama baray qofka uu yahay cabdiwali calikaas madaxweynuhu saan la soconno wuxuu qabtay khudbado badan waagi uu xilka doonayay oo musharaxa u ahaa wuxuu ka hadlay puntland iyo isbedelka iyo dimuqraadiyadda uu wadayo dadka inay sinaanayaan oo dowladnimada ay noqonayso mid laska dhex wada arko oo uqabyada la dagaalamaya shalayta wuxuu magacaabay guddoomiyaal gobol oo ku-xigeenno ah wuxuu magacaabay taladkii qeybta wuxuu magacaabay maayarkii kusimihiisii horena xiraal kaloo horay oo saway taaban oo shaqaynaya baa jira kuwaasoo idil waxaa gobolkaasi u baahnaa sida hadda u dhisnaa in si ka wanaagsan oo ka ballaaran loo dhiso waad ogsoon tihiin saaxa ayaa kusoo biirtay gobolka tawfiiq ayaa kusoo biirtay jariyon buu hore gobolka ulahaa guldogob buu ulahaa xarfo ayuu ulahaa si gobolka ammaankiisa loo xaqiijiyo dadkana mas-uuliyadda gobolka ka saaran dhammaantood aga wada qayb qaataan waxaa la filayay madaxweynaha keliya waagii la doortay gobolkaas in maamulku si u dhisan inuu ka ballaariyo laakiin waxaa moodaa shalaytasu wax ku dhisay inuu kasoo koobay intii hore uu hadalkiisu u dhigmeeyo shalayta kuwii hore iska daa kuwa cusub in lagu soo dira eh kuwii hore wax laga kala khafiifiyo waxay taa utusaysaa in gobolka maamulka la magacaabay carqalad uga imaan karayso in hal dhinac gobolka dadkiisa ay wada noqdaan waxay taa kutusinaysaa inay soo codin karto gobolka wuxuu labada kun iyo koob iyo tobankii ka dhacay wixii ka horreeyey oo ahaa in maamulku summad gaara uu yeesho oo dadkooda kalsoonaan waayaan maamulka ayna wada yeeshaan waxay keenaysaa taa dadku inay istugmaan oo dadkii qabiilka iyo dadku inay fahmaan ee fahmi waayaan inay u baahan yihin cod u shaqaysa ee aysan u baahnayn inay iska dhex arkaan meesha ay tahay soo codmaysa inaa intaa ka digo ayaan maanta isugu kenyaray waxaan jeclahay marka haddii la arkay brofessorkii isbedelku inuu khabiyaarad beegay waxaan maantay jeclahay inaan la hadlo quluubta dadka reer gaalkacayo ee gobolka mudug waan u sheego inaysan dadkaasi walaalaha ah oo gobolkaa furintaa wada degan oo muddada soo wada noolaa wax qeyb inaysan ku saamayn amaba aysan ku miisaamin wada noolaanshahooda iyo laanshahooda danahooda gaarka ay wada leeyihin reer mudug ayagaa wada dhashay ayagaa alla isbuday ayagaa isku deegaan oo xarada ku wada dhaqan wax qeybta cabduwala haddii sidaa noqotay in dadka guuxaya guuxa joojiyaan oo ay maamulka la shaqeeyaan wixii gobolkaa ka dhici jira aysan ka dhicin ay ka fakaraan in dadka gobolka ay gargarabkiisii iyo dadkiisii cuqaashiisii lalayn ay ka fakaraan oo ay fahmaan isku dan inay yihiin ayna gabtaan oo garowsadaan cabdiwali sanad iyo bar ina u hartay oo sanad iyo barkaa wax qeybtiisa aysan ku mashquulin waxaan isleeyahay madaxweynuhu xujuu sameeyey shalayto waa marka koobaad wuu xujeeyey raggu gobolka u magacaabay oo wuxuu ka dhigay rag wada afar kala tirsada oo isku jifa ama isku beel ay yihiin madaxweynaha waxaan isleeyahay hadday daldoola gobol ka jireen oo la oranayo gobolka maamulkiisii baa heshiinla horta afarta wada dhalatay gobolka loo dhiibay waxaan umalanaya inuu xujeeyey oo gobolka ammaankiisa laga rabo waayo maanta cid wihelisa ma jirto oo dhaqaalihii ayaga gacanta ku haya qofkay ugu dambeeyo amarka soo ka qaadanayaan oo usoo tabinayaanna xaaladda ogaanka kuma dambaystaale madaxweynaha weeye marka maadaama wixiiba ay shan nino walaalaha ay ku aruudhay inay ammaanka xaqiijiyaan baa looga baahan yahay oo ay tallaabada qaadaan xuju marka ay dusha ka saaray laakiin awal mas-uuliyaddaa la wada lahaa waa dhici karaysa mas-uuliyaddu inay meelo badan ku dhacaysay hadda meel bay isugu soo aruurtay waa sida wuxuu xujeeyey dadkii reer muduga ahaa ee laba sana iyo bar ka hor shirarka noo qaban jiray oo odhan jiray dalku wuxuu u baahan yahay isbedel qabyaarad baa jirta gurub baa dalka qabsaday dadkii odhan jiray laba sana iyo bar ka hor ayaan isla yagan waa xujeeyey waxaa raba inaan weydiiyo meelay maanta ku dhaceen maydhihii laba sano kahor ay qabyaalada ku arki jireen ayay maanta beeleen oo nihii baa tahay ma qabyaaladii baa isbedesho dadkii baa nidaamkii horumar ka dhashay ma waxay maqli jireen bay sidii wax u maqli jireen baysa arag hallay marka dadkaasna xujaa maanta fuushay oo madaxweynuhu dadkaasna waa xujeeye waxaan isleeyahay haddaysan taa maanta ka aamusaan aysan ka hadlinin oo sidan anugu hadda uga hadlay aysan uga hadlinin waxaan umalanayaa qabyaaladan waa indhahooda ay qabanaysa inaysan jiraan saasana cabdulla caligaas aysan qaban waxaan isleeyahay wuxuu xujeeyey isimada gobolka mudug garaana kuwa la haystaa madaxweynaha isinka waxaa loo doortaa oo dhaqan u yahay wixii dhibaato ah waan cadaalad ahayna inuu asagu uga hor dhiidhiyo oo uu ka hadlo waxaa loo doortaa isinka wixii khayran inuu asagu difaaco oo asaguna looga uga horeeyo ka shaqeeya ismada waxaa isleeyahay marka jawaabbay ka mud ka mudan tahay arrintaa inay ka hadlaan haddaysan ka hadlinin waxaan u malaynayaa odayaashu hadday ka hadlaan warta waa rag oo aragnimo waxay sameeyeen haddaysan ka hadlinna hadda ninkarmadiye noqonaya odayaashu waxaan umalayaa istimada inay isugu aruuri doonaan niman beelahooda danhooda ka turjumaan oo haddii reerkeyga u qanacsan yahay reerka kale waxay garanaysan jirin inay ka wada baan umalaynayaa dadka reer mudug baa marka waxaan isleeyahay xujooyinkaas inay ku dhegaystaan oo dadka cusub oo gobol kusoo biro saaxa iyo tawfiiq ay ka mid yihiin aada baan uga xumahay riyada ay qabeen inaan laga rabayn waxaan leeyahay maamulku waa isbedel maalin baa waxba imaanaya haddii marka fashilkaasi u yimid inay ku nagaadaan oo ay kalsooni ku qabaan dowladnimadii iyo buntlaannimadii iyo gobolkii ay ka tirsanaayeen beelihii wahayay oo laga qaaday kuraastoodana waxaan raba inaan u sheego in ayagu ay ismudan yihiin dadka gobolka deganaya iyagu ayaguna ay sugaan dhici karaysa maalin kale miisaanku inuu si isku saxo madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne sanadkan hadda labada kun iyo lix iyo tobankii adaa ugu badnaa shaashadaa wax ka soo baxa oo qabyaalada diida oo soomaaliya yidhaahda four pointy five-ka halaga saaro aayad qur-aan waxay tidhahaa ta'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun madaxweyne aayaddaas waxay sheegtaa in dadka lalayaab ay leeyihiin dadka dadka wanaagga fara oo hadhowtin ayagu wanaaggii aan samayn xumaanta aada ayagoo kitaabka akrinaya qabyaaladii soomaaliya aada diidaysay four pointy five-kii soomaaliya qabyaalada laga rabo shalayt waxaan umulanayaa gacantaada inaad ku miistay oo adigu aad qabyaalo howlga gobolka u dhalatay iyo dadkii labaatanka sano waxay dowladda puntland ka waayeen maanta kaaslayay in adigu qabyaalada la su-aalay waxaan isleeyahay marka yaa waacid waacid nafsad madaxweyne adaa u baahan marka koowaad inaad qabyaalada ka fogaato oo naftaada aada dixirto dadkana waxaan leeyahay dad rago barasho geelooda rabasho brofesorkii isbedelku wakaa qabyaalada dhaamiyey oo waxweeye taagay waxaan aaminsanahay reer mudug waxaa u taalla inay taa iyo mid lamida dadka dhibaata ah ay ka hadlaan aad